markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal lix iyo labaatankii bishaan janaay ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka culimmada ugu caansan soomaaliya dhinaca aqoonta diinta islaamka ayaa qodobo xasaasi ahaa ka soo saaray shirweyne muddo afar maalin ah uga socday caasimadda muqdisho haddaba muxuu ahaa ahmiyadda shirkan maxaa ugu waaweynaa go'aanadii ay isku raaceen culamo udiinka soomaaliya ee ka soo baxay shirka maxayse natiijada shirka ka bedeli kartaa dagaalka ku salaysan afkaaraha diiniga ah ee ay kooxaha mintidka ah ka wadaan soomaaliya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah wasiir ku-xigeenka owqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya saalax shariif siid cali siidkey mudan wasiir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nuur bukhaari waan ku dhehi waraa aad baad u mahadsan tahay bal marka hore noo faahfaahi muhiimadda shirkii culimada soomaaliyeed ee lix iyo labaatankii bishaan kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala ashraf almursaliin sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd marka koowaad nuur bukhaari adeegtiinta v o f waa mahadsantihiin shirkan waxa uu ahaa shir aad muhiim u ah xilligan hadda la joogo oo soomaaliya xaaladda ay ku jirta wasaaradda awqaafta arrimaha diinta iyadoo fulinaysa ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda dan qaran ayaa waxay isugu yeertay dhammaan culmaa udiinka soomaaliyeed dal iyo dibadba culmaa udiinka waxay kala yimaadeen dunida daafaheeda iyo soomaaliya goboladeeda iyo magaalatan muqdisho marka shirka wuxuu daarnaa in culimada soomaaliyeed isku duubnidooda iyo wada shaqayntooda ay xoogaysato in maadaama mas-uuliyad weyn ay saaran tahay culimada soomaaliyeed oo diinta ay mas-uul ka yihiin oo alculamaa waratulambiya ay yihiin dadkii nabida dhexlay oo kheyrka iyo wanaagga faafin lahaa in shacabka soomaaliyeed ay u badaamiyaan wax walba oo kheyr ah wax walbao xumaateen ay ugu digaan tan kale waddankeena waxaan la soconaa in kooxo khawaarij ay banaysteen dhiigga muslimiinta iyo maalka iyo sharafkii muslimiinta intaba ay ku tuntaan marka culimada in cod midaysan iyo wixii fatwo ee ku aadan kooxahan halliday shacabka soomaaliyeed oo dhiigooda iyo naftooda banaystay inay wax iska dhahaan oo ayagoo isku duuban ay meel ugu soo wada maxaa lalahay fatwo diini ay kasoo saaraan tan kale culimada waxaan ognahay maadaama mas-uuliyiin weyn ay saaran tahay in la helo hay-ad qaran oo culimada u shaqaysa danahooda ka shaqaysa horumarka iyo wanaagga diinta ka shaqaysa maadaama aan nahay shacab boqolkiiba boqol muslim ah oo sunni ah madhabtoodana shaafi ay tahay in intaas oo dhan dowladda waxaan la socnaa bajetkeeda maxaa lalahay markin qeyb weyn ay ku yeeshaan oo dacwada iyo diinta islaamka lagu horumarinaayo marka shirkan wuxuu ahaa shir aad u muhiimsanaa wixii aan ka filaynay wax ka weyn ay kasoo baxeen marka koowaad horta culimadii soomaaliyeed bimukhtalaf mashaaribihim maxaa lalahay markay isu yimaadeen kastan iyo wada sheekaysi iyo isfaham kadib shirkan wuxuu sababay culimada oo dhan in kelimadooda ay midowdo si laafxaarni ah oo qalbi furnaan ay u wada sheekaystaan ay isku raacaan inay wixii yaroo maxaa lalahay kala fikir duwanaan ah ay maxaa lalahay meel iska dhigo oo shacabkan soomaaliyeed oo dulman oo diinta islaamka lagu dulmiyey inay xumaatidaas shacabka soomaaliyeed ay ka dul qaadaan maadaama shacabka soomaaliyeed ay jihaad ku jiraan oo dagaalo badan hadda ay socdaan dadaaladaas maxaa lalahay culimada inay kaalin mugle ay ka qaataan oo hormood ay ka ahaadaan waxaan la socnaa dowladda soomaaliyeed mudane doctor xasan sheekh maxamuud markii uu yimid wuxuu ballan qaaday in kooxahan khawaarijta saddex meel lagala dagaalayo dhanka fikriga oo kan ugu muhiimsan ah oo maadaama ay diin islaam sheegtaan in diintii lagu xoreeyo maxaa lalahay culimada soomaaliyeed kow fikirkaas waa isla qaateen tan labaad waxay ahayd in dhanka dhaqaalaha iyo lagala dagaalamo waayo dadkan ay qarxinayaan iyo dhibaatooyinkan ay samaynayaan waxay ku sameeyaan dhaqaalo marka qofkii dhaqaalo bixiyo u kaalmeeya dhaqaalihii ugu kaalmeeya ganacsida wax siiya ama dadka ay baadaan intaba in munkar ay tahay oo xaaraan ay tahay aan la ogolayn ilahi jalla wacala wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan marka walaal bukhaari shaqan wuxuu ahaa shay aada u muhiimsan oo qodobo waaweyn ay kasoo baxeen culimada shacabka soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan oo dhan way u baaqeen macalgawada ay ku jirto waa mahadsan tahay qodobadaas aad hadda tilmaamtay inkastoo ay soo baxeen markii uu shirka dhammaaday maxaa nuxur ah oo ku jira oo aad faahfaahin ka sii kartaa dhegeystayaasha hadda ku maqlay maadaama culimada soomaaliyeed ay mas-uul ka yihiin diinta islaamka oo dadkii nebiyada dhaxle ay yihiin horta kow waxay cambaareen weyn ay dusha ugu tuureen maalin dhaweed waxaan la socnaa in kitaabka qur-aanka kariimka lagu gubay magaalada stockholm ee wadanka sweden marka culimmada waxay si aad iyo aad ugu cambaareeyeen falkaas gudacan oo anshaxa bani aadamnimada ka baxsan dadkii ku kacay iyo ayagoo booliiska wadankaas ay joogaan in kitaabka qur-aanka meesha lagu gubo kow taas ay aada u cambaareeyeen taaniyan maxaa lahay culimmadu waxay u baaqeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kow waxay go-aanadooda ku caddeeyeen in kooxahan shabaab iyo daacish ay yihiin koox khawaarija oo in la dagaalo oo wadanka iyo dalka iyo dadka laga qabta ay waajib tahay in shacabka soomaaliyeed iyo dowladda isku duuban kooxahan ay meel ugu soo wada jeestaan inaan la ogolayn in lagu faafiyo wadankeena fikriga khawaarijta iyo wax walbo qaldan marka sidoo kale culimadu waxay ugu baaqeen in bulshada soomaaliyeed ay kheyrka iyo wanaagga isu kaalmaystaan xamaatidana hayr dhinaca loogu soo wada jeesto ayagoo fulinaayo amarka ilaahay oo ah watacaawanu cala albirdi waataqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan wattaqu llaha in allaha shadiid alciqaab marka sida oo kale culimada soomaaliyeed waxay xaaraan ka dhigeen in kooxaha khawaarijta ay dembi tahay in lala wadaago xog in la siiyo lacag in qool iyo ficil intaba haddii lagu kaalmeeyo qofka ku kaalmeynayo uu yahay qof qarxinta shacabka soomaaliyeed iyo dhiigdaalinta shacabka soomaaliyeed qayb ka qaatay uuna ku dambaabayo marka waxaa waajib waxaa la isfaraca inay waajib tahay in la wada ilaaliyo maqaasida waaweyn ee shareecada islaamka oo ay kow ka tahay diinta nafta hantida soomaaliyeed caqliga iyo sharafka qofka muslimka intaba la wada ilaaliyo marka baaqood waxay ku caddeeyeen kooxahan qaldan fikir ahaanta u qaldan oo ahaa kuwii maxaa lalahay sayidina cali radiallahu canhu ardaah dilay oo asxaabo badan gumaaday laayay in wadankeena hadda ay joogaan in lala dagaalan ay waajib tahay in laiska dhaciyo oo laiska qabto xamaasidood iyo kow shacabka soomaaliyeedna ay dhinaca usoo wada jeestaan tan kale culimmadu waxay u baaqeen dowladda in ay hormariso barashada diinta islaamka sida jaamacadaha iyo meelaha waxbarashada oo ay dowladda gacanta ku haysato sida jaamacadda ummadda in lagu soo kordhiyo barashada culumta shareecada qeybaheeda kala duwan si loo dardargeliyo barashada diinta islaamka in sida oo kale dib u eegis lagu sameeyo waxbarashada soomaaliya dadkan waxay wax ku bartaan manaahid qaldan marka manaahidtaas in dib loo fiiriyo maxaa lalahay masaajida iyo madaarista iyo meelaha waxbarashadana in manhajka soomaaliya manhajka waxbarashada soomaaliya dib loo eego in sidoo kale siyaasiyiinta soomaaliyeed inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida dalka in loo midoogo la dagaalanka kooxahan khawaarijta in wixii yaroo khilaafaad maxaa lalahay ama dhinac laiska dhigo o qof walbo siyaasi oo hadda xil haayo ama xil qaban doono in shacabka soomaaliyeed uu u turo sidoo kale ciidamada qalabka sida inay iyagana xoojiyaan ku dhaqanka diinta islaamka meelaha laga furto kooxaha khawaarijta in shacabka soomaaliyeed oo ay u tagaayaan ay u naxariistaan u dhimriyaan ay dareensiyaan maxaa lalahay dhaqanka suubanna islaamka uu ogol yahay ayna ku dadaalaan cibaadaadka ilaahay uu ku waajib yeelay sida salaada waktigeeda ay ku ilaaliyaan adakaar iyo khayraadkana ay u kaalmaystaan dagaalka ay ku jiraan marka ganacsada soomaaliyeedna sidoo kale culimadu waxay ugu baaqeen in ay xaaraan tahay inay kooxahan khawaarijta ay ku kaalmeeyaan lacag oo lacagta ay bixinayaan ay aad ugu fiirsadaan waktiga waktigaan ilaasho ilaali doonaa maadaama barnaamijka waktigiisa uu kooban yahay su-aalo badanna ay noo dhan yihiin waa mahadsantahay igu jir dhowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan barnaamijka kusoo dhaweyn magacaygu waa cabdisalaam kasooje oo jooga magaalada galdogob ee gobolka mudug wasiirka xubeenka diinta iyo awqaafta soomaaliya iyo bahal g o f waa salaamay wasiirka xubeenka waxaan weydiinayaa shirka culimmada soomaaliyeed ee soo dhammaaday waxaa ku baaqay madaxweynaha dalka hadafkiisuna wuxuu ahaa in culimmadu ay ururka al-shabaab kala dagaalamaan dhanka fikirka ayna sheegaan in ururkaas yihiin kuwo marin habaabsan oo diinta qaloocinaya hase yeeshee waxaa inoo muuqday culimo soomaaliyeed oo u muuqday kuwo ay xurgusu kala dhexayso culimo kale oo meesha ku sugnayd oo ku eedeynaya inay ururada xagjirto ayagu dalka keeneen marka su-aasheedu waxay tahay sidee culimo soomaaliyeed oo ayagu midaysaneen oo ay xurgus hoose ka dhexayso sidee ayay ula dagaalami karaan ururka shabaab waad mahadsantihiin bahda v o a wasiirka xogeenkana waad mahadsanyihin masraxsadaan wuu mahadsan yahay su-aasha qiimaha badan oo na weydiiyey shirkan waxyaabaha ugu waaweyn oo laga dhaxlay oo faa'iidada ugu weyn oo kasoo baxday waxay ahayd in culimada soomaaliyeed kaftan kadib ay xaqiijiyaan in midnimadooda iyo wadajirkooda ay muqadas tahay marka culimada waxay ku heshiiyeen si boqol kiiba boqol ah in ay u shaqeeyaan danta ay ka shaqeeyaan danta guud ee soomaaliyeed in kaalmo inay ka qaataan dib u xoreynta dalka soomaaliyeed in midnimadooda la adkeeyo culimada waxay isku raaceen in wadankan boqol kiiba boqol sunni muslimiin ay yihiin oo sunni ah madhabtoodana shaafici ay tahay marka waxyaabaha keeni jiray waxaa kamid ahay in madhabka shaaficida mararka qaarkood aan la wada tasbiiqin laakiin hadda culimadu waxay isku raaceen madhabka wadanka lagu tasbiiqinaayo oo madhabka saa'idka ah ee wadanka uu leeyahay inuu yahay madhabka shaafici marka waxyaabahan kafirayn wax ka weyn ayaa kasoo baxay oo ah in culimada ay adkeeyaan midnimadooda iyo wadajirkooda wax walboo kala aragti duwanaan ahaana meel ay ka dhigeen marka walaalkay lama socdaan umalayna maxaa lahay shirka ma joogin laakiin hadduu joogi lahaa wuxuu dareemi lahaa in culimo madaysan ismarxabeynaayo is ogol markii shirka bilaabanayo markuu shirka dhamaanayo taasi kala dheeri ahayd markuu bilaabanayo waxaa laga yaabaa in kaftanii ay socdeen laakiin shirka markuu dhamaanayo culimada oo gacmaha soo haysto is ogol si fiican isu bartay ayaa ayuu ku dhammaaday waxaan ognahay soomaali guud ahaan hadday wada fadhiistaan ay meel ku wada kulmaan ay wada sheekaystaan waxaa xaqiiqa inay fahmayaan marka culimadan soomaaliyeed hadday jiri jiri jirtay culimo iskhilaafsan aan isdiidin shacabka soomaaliyeed waxaan ugu bashaaraynaynaa inay culimadooda is ogol yihiin ay wada shaqeeyaan wax walbo kala aragti duwanaanshan ay meel iska dhigeen ay wada qaateen in madhabka imaamu shaafici noo yahay madhab in la tadbiiqina ay waajib tahay dowladdana insha allah anaga oo ka mas-uula dowladda xukuumadda federaalka soomaaliya waxaan ku dadaalaynaa in arrintaas aan xaqiijino oo culmadeen aan kala shaqeyno in madhab imaam shaafici si fiican loo tadbiiqiyo wadankeena istihiis iyo shacabka aan diinta aqoon fiican u lahayn aan lagu wareerin masaa'il khilaafi ah ee masaa-isha la istoonaayo ama shacabka loo markii loo jawaabayo in madhabka shaaficida ay ahaato ayaan ayay isku raaceen anagana taasaan maxaa lalahay insha allah hubkan tawaari doona waana ku xaqiijin doona haddii ilahay waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo magacaygu waa iibnur maxamuud waxaan joogaa galmudug cadaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta waqaafta ee dowladda federaalka soomaaliya aad baa u salaamay mudane wasiir waxaa jirta in culimmada soomaaliyeed ay dhowaan yeesheen shir weyn maadaama aad tihiin golaha fulinta ee dowladda ee habkee ama habraacee ayaa loo marayaa dhismaha hay-adda culimmada soomaaliyeed waxaan ognahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku dhawaaqay inay dhisi doonaan dallad weyn oo culimmada ay ku midaysan yihiin markii uu joogay minnesota ee safarka ugu dambeeyey marka dhismaha hay-adda culimmada soomaaliyeed in shuruucdeeda aada diyaarisaan baarlamaanka marsiisaan kadibna ay doortaan mufti guud oo soomaaliyeed habraacee loo maraa goormeyna la dhisi doonaa waa maadsantahay waa mahadsan tahay baarak allahu fiik shirka waxyaabaha jalbiis ka mid ahaa kow oo ujeedooyinka waaweyn ka mid ahaa waxaa waxaa kow ka ahaa in hay-adda sharaaculmada soomaaliyeed in la dhiso si wadankan iskihiis iyo isku duubnida culimada loo xoojiyo marka shirkan hadda culimada maadaama wax weyn uu ka dhexeeya culimada wuxuu ahaa ujeedka inay wada ogolaadaan in hay-addaas la dhis oo ay afti u qaadaan marka culimadu waxay isku raaceen in aftidii maxaan lahaa in hay-adda ay mabsuud ku wada yihiin ay wada ogol yihiin in la dhisana ay soo dhaweynayaan marka waxaa loo maraa hadda waxaa socda oo culimadu ay soo bandhigeen xeer hay-ad lagu dhisaayo oo kabi qoraal leh marka xeerkaasaa sida ugu dhaqsaha badan waayo haddii wax dhisayo waxaa laga yaabaa kana waxaa waajiba in la helo habdhaqan ama xeer ay isku maamulaan yaa guddoomiye noqonayo meeqaa xogan xogin ayay ka koobnaanayaan say isu maamulayaan dhexdooda qof walba maxaa la dhahay waajibaadkiisa iyo xuquuqdiis si loo helo wax sharciyeysan ay u noqoto xeerkaasaan dhamaystiraynaa anaga oo la kaashanayna culimada soomaaliyeed kadib xeerkaas wuxuu mari doonaa habraacyada oo xukuumadda ama xukuumadda soomaaliya u dhegsan waxaan horgeyn doonaa insha allah gariiqaanka guud ee soomaaliya markuu verification fiican ku sameeyo oo tacdiilaad iyo wixii sharciyan iyo qanuuniyan ee uu ku uu fiiriyo kadib waxaan horgeyn doonaa insha allah golaha wasiirada markay ansixiyaan waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka soomaaliya markii baarlamaanka uu kasoo dhamaado marka wuxuu noqonaya hay-ad sharciyeysan oo ka mid ah golayaasha dowladda soomaaliya oo wada shaqeyn le wasaaradda awqaafka arrimaha diinta marka markaas kadib ayaa culimada la magacaabi doonaa oo ay soo xori doonaan anagana insha allah haddii ilaahayno wax walbo ay u baahan yihiin u fudlaynaynaa marka waxaan rajaynaynaa insha allah sida ugu dhaqsiha badan in hafaaciyadaas aan dhamaystirno anagoo la kaashanayno culimadan soomaaliyeed oo dal iyo dibid jooga marka waxaan rajaynaynaa insha allah xukuumaddan inaan ku guulaysano waxyaabaha sanadkan aan qorsheynayn inaan fulin ayay kow ka tahay marka waxaan ilaah ka baryaynaa inuu noo fududeeyo aana ku guulaysno in culimada soomaaliyeed oo hay-ad wada leh oo wadankan oo ifta leh wadankan oo sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ballan qaaday marka wadankan oo diintiisa maxaa lalahay culimada soomaaliyeed ay hormuud ka yihiin culimada soomaaliyeed oo shacabka soomaaliyeed dhaqankooda diinta ku dhiirigelinayo oo mar walba ay ku dhiirigeli jiraan laakiin waxaan rabnaa ayaga oo si xadowriya leh in ay soo baxdo rajaynayna marka sida ugu sida ugu dhaqseen badan habraacyadaas waan dhamaystiri doonaa insha allah haddii lahadmo waxaan rajaynaynaa wakti dhow in shirkan marihiisa ay muuqan doonaan biidn illahi muudana
mudan wasiir intii uu shirka socday culimada marnaba ma ka hadleen in kooxaha maaragtay mintidka ah ee hubaysan sida al-shabaab iyo daacish oo kale in dowladda ay la hadasho wadahadal lagu dhameeyo maaragtay dhiigga daadanaya nuur bukhaari waxaa og tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu fidiyey cafis guud qof walbo fikirkan guracan kasoo laabta in cafis uu yahay oo lasoo dhoweeyo gacmo fulan lagu soo dhoweeyo xitaa soo dhoweyn leh maehe sidii bulshada uu u dhexgali lahaa nolosha uu la qabsan lahaa gacan looga siiyo marka dowladda wax walbo dhiigka islaamka lagu badbaadinayo wax walbo shacabka soomaaliyeed dhibaatadan looga dulqaadayo diyaaray u tahay waxaan rajaynaynaa insha allah cafiskaas madaxweynaha uu fidiyey inay koox badan ay ka faa'iidaysan doonaan oo la qalday haddaba waxaan maqlaynaa koox badan oo meelaha jooga oo siday ugu soo bixi lahaaya ugu soo bixi lahaayeen ku fikiraayo marka kooxaha ku harsan waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan cafiska madaxweynaha inay ka faa'iidaystaan fursaddan hadda u furan waxaan rajaynaynaa wax walbo wanaagana dowladda hormuday ka ahaan doonta insha allah
ugu dambeyntii aan siiyo dhegeystaha ugu dambeeya ee barnaamijka soo dhawow walaal
magacaygu waa ilaah daadin xasan oo jooga degmada book ee gobolka doolo waa salaamayaa baadiyaha barnaamijka iyo wasiirkaba su-aasha aan qabo waxaa weeye maadaama dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto lagu barto ay dayax badan ka muuqdaan dadka bulshadana iyo dowladduba muddooyinkii dambe ay culays ka saarayaan meelaha lagu barto maadiga maxaa wasaaradda diinta iyo awqaafta uga qorshaysan barashada diinta islaamka iyo dugsiyadan daycu ka muuqdo waana mahadsantihiin
irad waa mahadsan tahay soo dhowow walaal waxaan la soconaa walaal shacabka soomaaliyeed waa shacab boqol kiiba boqol muslim ah oo sunni ah waxaa sharaf noo ah soomaali waxaa lagu tiriyaa wadamada ugu qur'aanka xifdinta badan waxaan ku faannaa shacabka soomaaliyeed haddaan nahay haddii nigeria lagu magacaabo beled milyon shahiid hal milyon oo shahiid ay qabaan mauritania beled milyon shaacir la dhaha soomaaliya beled malaayiin xaafid waaye malaayiin oo xifaaduulqur'aan ah ku nool marka dowladihii hore shuuciga ahaa ayaa laakiin dhibaato badan u geystay dugsidii qur'aanka iyo waxbarashadii qur'aanka gasbin fikriyaa jiray laakiin dowladdan waxay diyaar u tahay sida madaxweynaha uu maalin dhoweyd culimada hortooda uu ka sheegay in dugsiyada qur'aanka si fiican dowladda maxaan lahay kaalimo ay ka qaadan doonto horta kow waxaan ku dadaalaynaa degmooyinka dhismaayo oo meelaha hadda dhisaynka cusub la samaynayo sida iskuulka iyo garoonka kubadda cagta iyo kawaanka iyo goobaha dadweynaha looga daro dhisaynka in lagu soo daro dugsiyo qur'aan meel walba oo cusub gudoomiyaha gobolkana waan kala hadalnay dhammaan gobolada soomaaliyeedna insha allah waan gaarsiinaynaa anaga oo la kahashanayna wasaaradaha awqaafta ee maamulka wadaajyada marka waxaan rajaynaynaa magaalooyinka dhismaayo meel walba cusub in dugsi qur'aan dhisaankiis lagu soo daro oo xaafad walba inta dugsiya ku filan waa la yaqaanaa horta magaalooyinka dhismaayo waxaan rabnaa dugsiyo sar eh oo wax walboo nolol ele biyo leh musqulo leh oo sida ardayda iskuulka camal inay dhismooyin in la helo waan rajaynaynaa tan kale waxaan ku dadaalaynaa insha allah meelaha hadda dhismay oo oo meelihii hore ena in dhismooyin cusub loo helo sidoo kale madaxweynaha wuxuu ballan qaaday wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo u qaabilsan shacabka soomaaliyeed firinta iyo ka shaqeynta diinta islaamka inay noqoto wasaarad dheexe oo bajetkeeda ugu bato oo wasaarad wax qaban karta ay noqoto marka waxaan rajaynaynaa insha allah intaan joogno anagoo la kaalmaysanayna heedaha caalamulislaami iyo dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed in dugsiyo qur'aan oo standard fiican leh in laga hergeliyo magaalooyinka soomaaliya guud ahaan insha allah waxaan rajaynaynaa diinta soomaaliya ardayga qur-aanka baranaayo waxaan rabnaa markii uu qur-aanka baranaayo haddii la weydiiyo maxaad noqon rabtaa in qudwa xasan ay u ahaadaan macalimiintiisa macalimiinta waxaan rabnaa musheerkooda iyo baymantigooda inuu fiicanaado in meel fiican ay wax ku ay dadka wax ku baraan marka sida iskuulada dowladda macalimiinta iskuulada dowladda ay lacag u siisa ayaa waxaan ku dadaali doonaa insha allah macalimiinta dugsiyada qur-aankana in bajetka wasaaradda la xoojiyo kadibna macalimiinta dugsiyada qur-aanka ay wasaaradda maaliyadda ay bajet ku yeeshaan dadaalkaas uu socdaa waxaan rajaynaa insha allah haddii ilaah idno in aan ku guuleysan doono marka tan kale shacabka soomaaliyeed naftiskooda mas-uulay ka yihiin in dugsiyada qur-aanka la taxgeliyo waxaan la soconaa ardayga aadayo iskuulka waalidka wuxuu ogol yahay in soddon dollar labaatan shan dollar uu ku bixiyo laakiin macalinka qur-aanka waxaa laga yaabaa beersi yar in la siiyo marka shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in macalimiinta qur-aanka ay karaameeyaan ay garab istaagaan dacwada iyo diinta islaamka firinteeda ay ugu garab istaagaan waxaan rajaynaa insha allah shacabka iyo xukuumadda da iska hadlaysan in diinteena islaamka sharafkeeda iyo karaamaheeda iyo qiyamkeeda aan xoojin doono biidn ilahi moodanaa marka iraadow aada ugu mahadsan tahay su-aal loo baahan yahay inaan isweydiino waay insha allah su-aashaas qalbigeeda ay kabuuxaysaa madaxweynena maalin dhoweyd sirka markuu furaayay kelimadan waa ka dhawaajiyey marka insha allah in ficl ay isu bedesho dhaqanka shan waa rajaynayna insha allah
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya saalax shariif siid cali siski oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qeyb galay kan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabad